magaalada dhuusamareebe caasimada dowlad goboleedka galmudug ya kugu badeen roobabka hooga le ee guuga kaasoo yaakulasaminaytay guud ahaan magaalooyinka dalkeen soomaaliya iyo saameynka wehelatiin isdareerowka magaalada ganacsiga ganacsiga dhuusamareeb ya saameeyay biyo roobabka kaasoo ganacsatadii oo ku hadleen sheegeen in saameynka iyo hayka hoosandhi maciishada iyo ana tilmaameen inse ana isdareerowka biyo iyo hiri dadka iyo ku kooyi jiraan baadiid iyo anay xaafado qaar ee magaalada waan dhowahay cabdullahi wadani walaale ganacsiga roobka wuxuu ku yeeshay saameyn weyn dadkii loo shaqaynayey ama ganacsiga wax ka iibsanayay hadda ma jiraan wadankii dhanbaa biyaha xiray wadooyinka dhan baa xiran biyahaas awgood marka dee qof wax laga gada ma jirto waa iska furnaa waan iska xirnaa wallaahi waa jiraa dee ganacsiyo badan oo galay guryo badan oo dunshay hadda waa jiraan sandaqadaan iga soo horjeeda dhan ganacsiga yaryaraha ku jira waa ay galeen biyo waa ay saameeyeen baqaaro waaweyn raashima ku jiraan oo ay biyuhu qaadeen waa la sheegay dee qof u gurmato gurmad u feedan ma jirto ayagunba isla tacaaba saameynta uga badan ee ganacsiga ganacsiga u geystay biyihii waa dareemi kartaa dad tiro badan ayaa waxaa waaye roobkiis waxyeelo u geystay waxaan dareemayaa dukaamo badan oo xitaa annagana hoostaga wax naga qaadi jiray inay biyo u galeen sida suuqa waxaa waaye yarka oo suuq mugdi la yidhaahdo dukaamo baa dhibaata u geysteen laakiin haddeertaan waxaan dareemaynaa in xoogaay qallayl jiro laakiin dhibka u geystay aada u badan yahay aada u weyn aada u weyn waayo biyuhu xaafadaadh u kala xiran yihiin hadeer saakasaan u fara ilaa hadda waa iska fadhinaa waxa imaanaya ma laha ganacsiga ma kala socdo marka waxaan ka baaqi lahaa in badooyinka amase dadka meelaha soo mari lahaayeen la furo si ay ganacsiga u kala fududaan waayo qof kasta meesheeda ku xayiran tahay sidii oo roobka u da waxa nooga yimaada baadiyaha ma jiraan kiilooyinkii hoomayaashii hadday waarad ahaa lahayeen tuulooyinka dhadha wixii ka imaan jiray ilaa iyo hadda wax noo yaamana sababta waxaa keenaysaa magaala lama soo geli karaba oo biyihii ilaa hadda xiray biyaha magaalada afkeeda ay ku ogyihiin dhinaca waxarad wixii ka imaan jira sidoo kale waa waxaa waaye biyo wax kasoo geli ma jiraan meel kasta magaalada waa ka xiranta laakiin waxaan rajeynaynaa in haddii ay wax laga qabto in insha allah tacaala ganacsi wax iska bedeli doono namber kow dadkii adeega qaada jiray way yaraadeen saddexdan maalin ee biyuhu badkala yaalaan ganacsi ma jirin qofkii dhimatala qaadan jiray saddex haaf iyo saliid iyo caaran qaadan jiray wuxuu qaatay kiilo sonkora iyo kiilo bariis si uu maanta ugu noolaado iyo beri ilaa gurigii biyaha ka fadhiya dhinacaas baa ka timid sidoo kale gaadiidkii baadiyaha u bixi jiray oo dhan ma jiro maadaama ay magaalada geesaheeda ay biyo fadhiyaan adigana culeyskaasa ku yiri si guud marka culeysku wuxuu u saameeyey inaan waxba bayac jirin oo ayadana ay dhibaatada caqabada ay ku keenayeen biyuhu dheeri waxaa u sii ah inaan ganacsigu hadda saddex maalmood usa socon waase rajayna haddii biyahan usu noqdaan ama uu qalalo inay sidii kusoo laaban doonto insha allah annaga kuwaan diiwaan gelinay waslehayna intii karaankeena aa waxaa qaban kartiin cidda gaarsi kartiin aa gaarsiinin ilaa iyo saddex iyo toban dukaan ku dhowaad oo waxaa jira burburay biyihii ay qaadeen wixii yaallay sidoo kale dad ayaguna tabar yaraayo jiro anagana ayagana aan soo qornay oo culaysku uu gaar intooda waa jiraan